horta xaqiiqada runta ee dawladda un baan runtii ka sugaynaa laamaha ammaanka ah laakiin annaga haddaan nahay ka leaders ahaan iyo shacabka waxaan aaminsannahay waxyaalo badan oo dadka dhib lagu hayaa jira ay kamid tahay sida sharciga kibandhaha dadka loo diida haddaan kula hadlaaya mise lagu adkeeyo vetting committee iyo discrimination badan lagu sameeya waxaa kaloo jirta in xeryaha qaxootiga waxaa ku jira dad badan oo kenyan e oo u dhashay waddankan kenya oo farihii markii laga qaaday qaadan la sharcigii kenya qaadan la sharcigii soomaaliyana ma heli karaan qofka marka sharciga kenya hadduu heli karin wuu xadnidmi hadduu xadnimana waxaa waaye waddankii kenya waxba kama qabsan kara sharciga hadduu ka heli karin meel walba wuu iska aadi karaa marka shaaqa la-aan badanna way jirtaa waxaa kaloo jirtaa sanadyo in badan konton sano soo dhaafnay gobolada qaar in kenya gobolada qaar ay ka horumareen oo gobolada qaar ilaa hadda jidad aysan lahayn biyo quman ay lahayn koronto ay lahayn oo waddanka ay ka jirtaa development qaarna uu horumaray qaarna uu aada u dibdhacay marka waxyaalaha way dhici kartaa waxyaalaha dhalinyarada ay runtii ay ay dhalinyarada laga yaaba in loo adeegsada vulnerabilityga nuweelkooda in loo adeegsada oo lagu lakiin laamaha ammaanka waddanka iyagana kolleytaba war bay sheegayaan waxaad sheegtay inay jiraan dad u dhashay kenya oo ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab marka maxaa ku kalifay dadkaas inay xeryaha galaan dadka waxaa ku qasabtay baahi iyo gaaja waayo waad ogtaho gobolkan hadda horn of africa abaaraha ka dhacaan xoolaha dadkan ay dhaqdaan xoolaha way dhammaanayaan xoolaha markay abaarta dhamaadaan qofka baahi ku dhacda oo qaxootina agtaada u yahay dadka kenyaanka ahaaba qaxootiga aya oo isdiibaaya dad soo qaxay oo soomaaliya kasoo qaxay mise ethoopia kasoo qaxay iska dhigayaan xaradii bay tegayaan waa la qori faraha laga qaadi marka ninkii markii ilmihii uu qabtay ilmihii markay sideed iyo toban sano gaaraan sharciga kenya waa loo diidi canugan marka intuu aadi soomaaliyana kamuusan imaanin marka hore ethoopiana kamuuna imaanin kenyana sharciga u diiday marka runtii dad badan oo caynkaa ilaa afartan iyo laba kun oo qof oo noocaasaa jiraa oo hadda meelay aadaan aan jirin dhalinyaro badan oo nagu dhahan annaga hadda maxaan sameynaa waa iska tegaynaa hadda sharciga kenyan haddaan waxba ka qabsan karin duurkaan iska gelaynaa marka ma garan kartid dhalinyarada meeshay aadaan waana arrin aan isleedahay dawladda kenya arrimaha waa inay wax ka qabata dhalinyarada waxay u nugul yihiin inay shabaab galaan inay si xun loo isticmaalay u nugul yihiin waxaad sheegtay in marka ay dadka soomaalida waqooyi bari kenya ku nool ay sharciga kenya rabaan ay dalbadaan in lagu cadaadiyo marka maxaa keenaya arrintaas wallahi runta horta waxaa keenaya qoladan kenyaanka kol walboon aan weydiinaa waxay dhahaan iyaga haddii waa inaan kala miirnaa oon kala saarnaa dadka kenyaanka ee runta u dhashay halkan oo soomaalida iyo kuwaasaan u dhalanin aan u dhalanin waa inaan kala saarnaa bay dhahan sidaa awgeed waxaa lagu qasbaa inay galaan vetting waxa la dhahaa oo kenyaanka intiisa kale aysan gelin oo vetting committee oo interview lala gelaaya oo runtii bahdile sharciga kenya dastuurka kenyana aan waafaqsaneen oo midabta kore oo tuseysa dadka wadaniga kenya qaarkoodna inaan la marinaynin interviewgaas qaarna in la marinayo marka annaga haddaan nahay aad bay noo dhibtaa dhalinyarada inta badanna aad bay uga xanuunsadaan maxaa kenyaanka kale shuruud aan la marinin maxaa annaga naloo marinaya soomaalida kenya haddaan nahay waa arrin aada runtii u foolxun oo xuquuqul insaanka ka hor imaaneysa oon in badan ka doonnay waagii hore si sharci daraa loo sameyn jiray way iska socotay hadda laakin waa dhexda twenty fifteen wax la yihahdo security amendment actka sharci baaba laga dhigay ninka soomaalida ee qasab uu yahay in interview screening gaare la mariyo oon kenyaanka kala marayni waa arrin ood malayn kartaa oo second class citizens naga dhigaysa muxuu yahay xalku markaa wallahi xalka waxawa annaga waxaan dalbanaynaa in waddanka intiisa kale wixii shuruudoo la marinaaya nin walba la mariyo waddanka qaarkiis dadweynaha qaarna shuruuc aan qabin oo waxay yidhahdaan one rule for dadka qaar sharcigo dadka qaarna sharci kala maxaa dadka waa wada wadani maxaa sharcigoo in la wada mariyo waayey laakiin dawladda kenya runtii iyadana gar bay leedahay waxay sheegtaan waddankan waa lagu soo dumay dad baadimo ajaaniba imaanaya waa in la kala saaraa waa waxaa xaqa iyaga waxay haddii xaq waxay waddanka kenya u leeyahay muwaadinkeedana inay siisaa ninkaan muwaadinkaheenna inay u diidda waay laakiin nasiib darra collateral damage yaa dhacaya oo dad badan oonan oo dad badan oo masaakiin eh oo wadani eh ayaa ku gelayaa yaa marmar si nasiib darre ugu gelaya marka dawladday u taalla arrinta ayada eh aniga bar- baarlamaanka ku jira sharcigaan dejinaa executive-ka golaha wasaaradaha ayuu u yeelaa arrintaa in wixii wadani inay wadani inay siiyaan wixii wadani ahna ay celiyaan marka iyagoo xuquuqdii ilaalinaya oo sharciga ilaalinaya haddana in wadankii la adkeeyo immigrationkiisa iyo sharciga waxay qaadan lahaa